soomaliland xaal jaamac faras weyn kaasmusidamo waxaan ka mid ahay muftiga madaha soomaliya hogaaminaya oo socda kursigay deegaanada xeebaha somaliland khaasatan degmada laskoe oo meel muhiima u ahaa deegaanadaasi waana markii ugu horeysay wasiirka dalka ka tirsan dalka reer somaliland markaa kala tago maadaama deegaankaas ka soo jeedo dadka deegaankaasna baahi weyn u qabaan aamurunta meesha koowaad waa waxay qorshaha umada u taala ee ku aaddan inaan socdaan lagu tegin dib loo qabsan dadka deegaankaas
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah aad baa mahadsantihiin nada safarkaygu dee sidii aada la socoteen safar dheer buu ahaa oo inta badan maaragtay madaxweynaha iyo waftigu hogaaminaya ay ku marayeen xeebaha waddankeena min sayla ilaa laasqoray dabadeedna waa taa mehergaabi halkaa kasoo baxnay oo waddadii dib looga soo bilaabayay aniga iyo wasiiro kalena waan ku harray wasiirka shanrigan waan ku harray runtii sudcaal aada fiican buu ahaa madaxweynena ugu soo koorgelayay bal dadka baahidooda iyo dhibaatada ay qabaan iyo ka warhayntooda inuu maaragtay dhulkii degaamadii tago intaa kadib dee baahida dhulkaa taalle aada bay u ballaaran tahay idinkuba iska dareemaysaan oo waxaad malaynaysaan in dhulkaas uu runtii caasimadana ka fog yahay oo inagu haddaynu afrikaan nahay waxaa moodaa in caasimadda iyo agaarkeeda badanaa dawladda iyo hay-adaha iyo waxqabadku ay ku ururaan marka runtii dadkaasu xagga horumarka iyo xagga arrimaha bulshada kulligood aada bay uga hooseeyaan madaxweynuhu indhigiisku soo arkay haddii awal aan warbixin keeni jiray hadda wuxuu soo arkay iyago iyadoo toosaba soo arkay oo maaragtay dhibaatada ka jirta inaan maaragtay meelo waxbarasho ay ka jirin inaan meelo caafimaad ka jirin inaan biyo ka jirin wadooyinku inay kasii daran yihiin adigu baahi lama koobi karo dhulkaa ka jirta ilaahay baa wax ka qaban kara laakiin kolley madaxweynaha wuxuu usoo ballan qaaday inuu wixii dawladda tabarteeda ah uu wax ka qabto wax laga qabto waxyaaba badan oo lasoo ballan qaadin way jiraan waxaana rajaynaynaa in dawladdu ay hadda indheheeda ku jeedin doonto gobolladaas dalka ka haray oo maaragtay arrimahooda aada u liitaan oo xag arrimo bulsho iyo xag horumarba in wax laga qaban doono oo marka dawladdu maadaama madaxweynihii tegey wasaaradihiina wuu amray intii markii la socotay waad ogtihiina safarka wasiiro fara badan baa kula socday oo kuwii arrimahaas baahida waddanka jirtaa khusayaan ahaa dabadeedna madaxweynuhu cid walba halkaasu amarku siinayay inay wax ka qabato kolley haddii lasu soo noqdayna waxaa la samayn doonaa qorshe qaran